dhegeystayaal halkan waa raadiyo soomaaliya
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
baa jira oo maaragtay masaalixdooda aan ka dhex arkeen go-aankan oo ayaga u arko maxaan kula keliya inay maaragtay binta ogaalka laga shaqeeyo laakiin in la fuliyey runta lasoo saaray waa soo dhaweyneynaa waana ku mahadsanyaha wasiirka iyo dhammaan iyo maaragtay dadka ka dambeeyey baaraka allahu fiik Eh, sheekh cali eh, arrintaas maxaad ku daraysaa eh, go-aanadan oo dowladdu tallaabooyinka arrimaha ilaalinta diinta u qaaday
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين درسن تي في وما سنتين شك male sida sheekh bashiir u sheegay inay tahay tillaab eh, mas-uuliyad ay ku dheehan tahay oo weyn oo ilaahay subxaanah wa tacaala waajibaadkii uu saaray dowladda eh, shacabkuna ay waajib tahay inuu u hoggaansamo qeyb ka mida waaye sida aada eh, ogtihiin waxa waaye ilaahay dadka wuxuu baray sida qur-aanka alla uu noogu sheegay wax aysan dadka hore u aqoon jirin maalin walba cilmi cusub iyo nacam ama faa-iidooyin cusub oo ilaahay uu dadkii ku ilhaaminayo ku hanuuninayo u fudaynayo ayaa koonkan kasoo baxaya social mediahu wuxuu kamid yahay ama isgaarsiintan eh, lagu wada xiriiro baraha bulshada iyo qaabkan electroniga ah oo casriga ah oo laysku dhaafsado fariimaha iyo dhammaan akhbaarta caalamka iyo xataa waxbarashada iyo tacaamulka iyo dhaqaalaha wax walba iyo amnigiiba saameynayo wuxuu ka mid yahay nicmooyinka ilaahay uu bixiyey subxaanahu wa tacaala allana waa noo sheega dadka isagaa baraya mar walba culumtaas koonkana u sakharay wayucallimukum maa lam takunuu taclamuun sidaasuu qur-aanku leeyahay marka nicmooyinkaas marka waxay isugu jiraan waa sayfun duu xadayn nicmooyin faa'iido leh iyo khataro dhinac kale haddii si weji xun loo adeegsado dhibaatooyin ayay ah, keeni karaan Eh, social mediahuna sida la ogyahay waa waa ikhtibaar qofka damiirkiisa iyo caqiidadiisa iyo diintiisa lagu imtixaanayo meeshaas waxaa yaal faa-iidooyin fara badan qofkii wanaag u adeegsanaya dhinaca kaleetana waxaa yaal shar iyo fasaad aada u fara badan qofkii xumaan u adeegsanaya dowladdana labadaba xil baa ka saaran inay qeybta manaaficda iyo wanaaggana ay xoojiso laga adeegsado ba- bal dadka loo fududeeyo eh, aqoonta casriga lagu daro jaamacaadka lagu dhigo teknolojiyada i t da aada loo hormariyo dhinaca kaleetana khataraha fasaadka ah oo yacni akhlaaq xumada iyo daraagiska iyo dhilaysiga iyo qurunka iyo faxashi- faxshirta xambaarsan oo ku dhex jira inay ka ilaaliso dadka maxaa yeele ilaahi subxana wa tacala akhira waa ku xisaaminaya kullukum mas-uulun kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyati oo nabigu sal allahu alayh wasalam madaxweynaha iyo ra-isul wasaaraha iyo xukuumadda iyo hay-adaha eh, maaragtay amniga iyo hay-adaha eh, gobolka iyo maamul maamulka gobolka iyo dhammaan hay-adahaasu wax kasta oo magaaladaas iyo shacabkii mas-uulka yihiin ka dhex dhacaya inay muraaqabeeyaan waajibay ku tahay maxaa yeelay ilaahay baa kulligood muraaqabeynaya iyagaba muraaqabo ku haya in allaha kaana calaykum raqiiba ilaahay waa idin ilaalinaya dushiina oo ilaalinaya mar walba waxaa samaynaysiin marka arrintaas marka waa arrin tilaab eh, wasiirka iyo xukuumadda ra-isul wasaaraha iyo madaxweynaha oo dhowr jeer munaasabad badan uga khudbeeyey in loola dagaalami doono fasaadka iyo akhlaaq xumada iyo daraagiska sida loola dagaalamo argagixisada runtii tawjiihaadkaas madaxweynaha ayay salka ku haysaa iyo dee tacaaliimta islaamka iyo dhaqanka islaamka dadkan ay asal u leeyihiin marka arrintaas aadaan usoo dhaweynayna insha allah Eh, baaraka allahu fiik Eh, miisaankee lagu dhisayaa mathalan eh, tiktok haddaan si gaara usoo qaadno eh, oo miisaanka sharciga la saaro eh, siduu bulshada ku ahay inay dowladda go-aan qaadato maxaa sababa ay u cuskataa islada sheekh bashiir
dadda dee tiktok runtii wax qarsoon ma ahayn waxa uu maaragtay eh, maaragtay uu- uu- uu nagu hayay iyo saameynta xun uu lahaa oo dad dhalinyaro ah oo aan aqoon diineed lahayn oo aan ka fakaraynin ah, mujtamacooda iyo waxa ma- maaragtay ah, loo baahan yahay keelaa ka fakarahaya inay fuyus helaan ama inay maaragtay sheer helaan ama leeg helaan kadib inay lacag helaan kale ka fakarahaya oo noloshooda ay gashayba ama ayagu geliyey inay ku shaqaystaan aaladda noocaas oo kale ah uguna shaqaystaan si aan fiicnayn runtii baa jirtay marka runtii yani aad baa looga caban jiray oo dhibka waa muuqday meelo badan buu ka muuqday culamo ahaan iyo odayaal ahaan ee dadka maaragtay ka dadka yani ka danqanaya bulshada ah, mustaqbalkeeda dha- dhammaantood runtii waxa weeye bay ka hadli jireen marka runtii hadda wax qarsoon ma ahayn oo akhlaaq xumo aa ka socotay meesha halkawadaasaan waa raadiyaha dalsan muqdisho soomaaliya markana akhbaaraadka caalamka diyaarad ka kacday magaalada moscow ina socotay st petersburg ayaa burburtay waxaana ku dhintay dhammaan tobankii qof ay saarnaa sidaasina waxaa soo tubisay wakaalada wararka associated press ama a b oo soo xigatay saraakiil ciidan hogaamiyaha kooxda caloosha shaqaystayaasha ah ee wagner yangin barfush ayaa la sheegay inuu magaciisa ku jiray liiska rakaabka diyaaradda hase yeeshee macadda in diyaaraddaasi uu saarnaa isaga warkiisu waxna waa nageynta
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaa tala la hel